gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa daafuray barnaamijka xaadirinta shaqaalaha maamulka gobolka banaadir qalabkoo ah mid lagu rakibayo xafiiska dowladda hoose ee xamar ayaa loogu talagalay inay farta saaraan xilliga ay soo gelayaan ama ay ka baxayaan shaqada si loola socdo shaqo maalmeedkooda gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa daafuray barnaamijka xaadirinta shaqaalaha ayaa ka waramaya ahmiyadda uu leeyahay qalabka loogu talagalay xaadirinta shaqaalaha
waxaan u nimid saakay inaan daafurno fingarkii ama suulsaarkii xaadirintii shaqaalaha wax badan ayaa farta laysku taagtaagay waa yimide iyo ma imaan waa maqan yahaya waa joogiyaa waa shaqeeyaa iyo ma shaqeeyo marka kala reebtadiyaa la keenay kala reebtadu waa baashaan suulka la saaraayo oo aan gey doonno waxyaha xaruuntana ilaa iyo hadda laba meel ayaa lagu sameeyey albaabka horeoo laga soo gelaayo iyo meeshaan bartamaha ah oo xafiisyada bartamaha u ah labadaas meel in dadka isku xaadiriyaan si aysan jaam u noqonin meel kastana waxaan dul surnay kamera si ay u aragto cid kastaba markuu gudanayo waajibaadkiisa sidaa darteed waaxda shaqaday shaqaalaha waxaan farayaa iyaduna inay korjoogteen joogtaha ay ku samayso dadna ay u yeesho goobaha uu yaalaan qalabkaas asiga ah si looga waraayo qofki qofkiina maaragtay cillada ay timaado cilladda qofkaasi loo ogaado ay ugu suurogeli weyso saacaddaasi in suulkiisa uu shaqay waayo inuu shaqaynaayo calaa kulli xaal guud ahaan shaqaalaha dowladda hoose ee gobolka banaadir waxaan u sheegaynaa laga bilaabo maanta oo shan iyo tobanka bishii siddeedaad aan joogno waxaa bilaabatay xaadirintii goorta ay ku ekaanayso iyo goorta kalena waa farsamadii waaxda shaqada ee shaqaalaha ay ubaadiji doono ilaa iyo qof kastana mushaharkiisa wuxuu ku qaadan doonaa sida uu soo xaadiray barnaamijka xaadirinta shaqaalaha maamulka gobolka banaadir ee dowladda hoose ee xamar ayaa kaalin ka qaadan doona in si joogto ah shaqaalaha gobolka u soo xaadiraan si loo dardargeliyo howlaha gobolka banaadir